بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا ابو اليمان وهو الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشيه بعد الصلاه nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu istaagay cashiyatan gelin dambe ayuu istaagay bacda salaati salaadda kadib fatashahada wa atnaa cala allahi bima huwa ahluh tashahada macnaha istiftaaxi buu la yimi oo ay ku jirto ashhadu an laa ilaaha ila allah wa atnaa cala allaahi alla wuxuu ku ammaanay bima huwa ahluh wuxuu allah subxaanahu wa tacaala ehel u yahay duma qaala markaa kadib wuxuu yidhi amaa bacdu taabacahu abu mucaawiya wa abu usaama abu mucaawiya waa moxamed ibnu khaasim addariir wa abu usaama waa xamaad ibnu usaama can hishaamin can abiih hishaam ibnu curwa can abiih can abi xumaydin can الnabiyi salى اllahu alay slama qaala wuxuu yihi nebigu ama bacdu taabacahu اlcadaniyu cabdullaahi bn اlwaliid can sufyaan wa huwa sufyaan athawri wuxuu ku mutaabaceeyey kelimadda ah amaa bacdu taabacahu fii amaa bacd waxaa la mutaabacaynaya waa shucayb oo alcadani ayaa isagana wuxuu ka wariyey can izuhri qaala xadadanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybu can izuhri qaala xadadanii cali bni xusein can ilmiswar bni makrama qaala wuxuu yidhi qaama rasuulu llaahi salى اllahu calayhi wasalam fasamictuhu waxaan maqlay xiina tashahada markuu tashahudka la yimid yaquulu asigoo dhahaya ayaan maqlay amaa bacdu xadaa taabacahu azabidiyu can الzuhri qaala xadaanaa ismaaciil ibn abaan qaala xadaanaa ibn اlgasiil cabdiraxmaan ibn اlgasiil qaala xadaanaa cikrima can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi sacida الnabiyu salى اllahu عalيه waslama almimbara nebiga calayhi الsalaatu wasalaam mimbarka ayuu koray wa kaana wuxuuna ahaa aakhira majlisi jalasahu majliskii ugu horreeye nebigu fadhiisto calayhi salaatu wasalaam mutacaifan majliskii ugu dembeeyey ayuu oo nebigu fadhiista ayuu ahaa mutacaifan milxafatan calaa mankibayhi asigoo markaa isku duuduubay maro calaa mankibayhi labadiisa garbood saaray qad casaba ra'sahu madaxiisana ku xidhay bicisaabatin dasima maro markaa yacni si midabkeeda ama sida dufanka oo kale midabkeeda u yaallo dufan ma lahayn laakiin midabkeeda sida u eka faxamid allaha alla buu ammaanay alla ayuu mahdiyey wa atnaa calayhi waa ammaanay uma qaala kadib wuxuu yidhi ayuha nnaas ilaya yacnii xaggayga u kaalaya wa ee tacaalow ilaya fahaabuu ilayhi xaggiisa ayay u kaceen uma qaala kadib wuxuu yidhi amaa bacdu faina hada alxaya qabiilkan min alansaari ee ansaarta ah yaqiluuna way badana way yaraanayaan wayakuru nnaasu dadkuna way badanayaan faman wallaa shay-an min ummati muxamedin sala allahu calayh wasalam qofkii tawaliya faman waliya shay-an qofkii shay tawaliya min ummati muxamedin sala allahu alay slam ummadda nebi moxamed ka mida fastataaca awooda an yadura fiihi axadan inuu axad ku dhibo ow yanfaca fiihi axadan ama cid yacnii cid ku anfaco qofkii awooda falyaqbal ha aqbalo min muxsinihim midkooda muxsinka ah ee wanaagga samaynaya ha ka aqbala ixsaankiisa wayatajaawaz ha dhaafo can musii'ihim midkooda xumaanta samaynayana xumaantiisa ha u dhaafo arrintaani markuu nebigu samaynaya alayh salatu salaam waa fii aakhiri xayaatih walidaalika ibnu cabaas wuxuu yidhahday waa majliskii ugu dembeeyey oo nebigu soo fadhiista calayhi salaatu wasalaam macnaheedu waxaa bacda daalika waa geeriyooday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markuu nebiga mimbarkii soo koray ayuu saxaabadiisa wuxuu ku yidhi ilaya yacni tacaalow ilaya xaggayga u kaalaya ii soo dhowaada macna way kaceen ayagoo xaggii nebiga u dhowaanaya calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu bilaabay inuu dardaarmo waxyaabuhu dardaarmayna waxaa ka mid ah in ansaar xuquuqdooda la ilaaliyo maadaama ay ahaayeen dadkii islaamka difaacay nebiga salى اllahu عalيه wasalam magan geliyey fii xaali ضacf garab istaagay xaq badan bay ummadda ku leeyihin marka wuxuu uhi nebigu alayه الsalaatu wasalaam qabiilkan ansaar la yidhaahde degan magaalada madiina ayagu way yara way yaraanayaan mar walba cadadkooda waa sii yaraana dadka kalena waa badanayaan arrintaana waa calamun min aclaami الnubuwa oo waxay yidhahdeen culimmadu zamankan ansaartu aaday u yarta iyo xataa zamanadii ka horreeyey yacni qof ka soo jeeda min alansaar in la arkaayo waa yar tahay markii loo fiiriya qabaa'ilka kale ee carabta marka nebigaa sii sheegay calayh isalaatu wasalaam inay yaraanayaan ummadaha kalena ama dadadka kalena ay badnaanayaan wuxuu yidhi marka qofkii tawalliya shay ka mid ah umuuraha ummadda moxamed calayhi salaatu wasalaam yacni qofkii xukun iyo maamul qabta wa oo markaasi xukunkiisa iyo maamulkiisa ku awoodi karo inuu qof dhibaateeyo qofna wax u taro qofkii t arrintaa tawalliya mas-uuliyaddaa qabta falyaqbal min muxsinihi ha ka aqbalo midkooda wanaagga samaynaya wanaaggiisa ha ka aqbalo wayatajaawas ha dhaafo ah oo ha u saamaxo can musii'ihi midkooda xumaanta sameeya ninkii ansaar ka mid ee xumaani ka dhacdana ha u cafiyo midkii wanaag sameeyana wanaaggiisii uusan ku radina ha ka aqbalo sidaasaa nebigu dardaarmay calayhi salaatu wasalaam xadiidkanna wuxuu ka mid yahay axaadiista tusinaysa fadaa'ilu lansaar ansaarta fadaa'isha ay leeyihiin radia allaahu canhum fadaa'ilulansaarna waa badan yihiin nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhaahday alansaaru dithaar wاnnaasu shicaar ansaartu dithaar waa yuri addithaar waa marada midda hoos laga qaato dadkuna waa shicaarkaa kore wuxuu yidhahdee low salaka الnaasu waadiyan وslkt اlansaaru waadiya lasalaktu waadiya اlansaari wa shicbaha hadday dadku waadi iyo tog qaadaan ansaarna togaasi togaan ahayn ay qaadaan aniga midka ansaaraan qaadi lahaa buu yihi nebigu salى اllahu alay wasalam midka ansaaraan qaadi lahaa markii ansaar qaar ka mid ah laga soo sheegay inay dhaliileen ama ay ka xumaadeen markii nebiga salى اllahu alayه wasalam aswatu gaswat اlfatxi ama duulaankii magaalada maka lagu furanayay ayaa waxaa la cafiyey dad badan oo mushrikiin ahaa oo quraysh ka mid a qaarkoodna nebiga calayhi salaatu wasalaam khanaa'imtiibuu wax ka siiyey waxyaabihii lasoo qaniimaysta ayuu siiyey qaar ansaar ka mid ah waxay ku sheekaysteen waxay yidhahdeen rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam qoladaasoo wax siinayaa bay yidhahdeen waa qurayshoo qolada nebigu ka dhashay seefaheenuna dhiigoodaa ka da-aya bay yidhaaheen waa dadkan shalay la dagaalamayn nebiguna waxbuu siinaya calayhi salaatu wasalaam qaar waxaa ka soo yeertay inay yidhahdeen rasuulka qoomkiisu u jilcay oo xoogaa naxariisa u gashay qaraabadiisa waa jamciyey nebiga calayhi salaatu wasalaam marka warkaas soo gaaray arrintaasi ma tiraahdeen buu yidhi markaase waxay yidhahdeen amaa cuqaladeenna maysan dhihin raggeenna waa weyn warkaa kama soo yeerin bay rasuulka ilaahay laakiin dhallinyaradeenna qaar ka mid ah warkaas waa ka yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday alastum mutafariqiina fajamacakum allahu bi wacaalatan faaqnaakum allahu bi wuxuu u sheegay fadaa'ishii iyo wanaaggii loo galay adinkoo kooxa ah oo qaybsan ayaan idin imid buu yidhi markaasaa ilaahay hal koox hal qole idinka dhigay maxaa yeele intuusan nebiga u imaan ka hor way islayn jireen ansaar ma waadan ahaynina buu yidhi kuwa fuqara ah oo fa agnaakum allaahu bi alla idin deeqay aniga sababtay mar walbana waxay lahaayeen allaahu warasuuluhu aman alla iyo rasuulkii ayaa gallad badan waa u jawaab wuxuu yidhi nabiga calayh isalaatu wasalaam haddii aad doontaan waxaad dhihi kartaan buu yidhi adiguba adoo lagu soo eriyey ayaan ku magan gelinnay macnaa adoo qoomkaaga ka soo cararan ku soo dhoweyna waa dhihi kartaan buu macnaha waa waa la haydeen arrinka oo fadli aad leedihiin wa markaasuu wuxuu sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka dhan hadday dariiq qaadaan ansaarna ay waddo kale maraan ama waadi kale inuu asiga mar walba ansaar ka tirsan yahay xagga ansaarna lagu tirinayo dadka kuwa ugu dhowna ay ansaar yihiin marka ansaartu fadaa'il fara badan ay leeyihin radia allahu canhum maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam markay qoomkiisu soo eryeen oo magaalada maka laga soo saaray oo ay isku dayeen inay dilaan qoladii soo dhowaysa u yimid yay ahaayeen ansaaray ahaayeen radia allaahu canhum baacay la galeen waxay yidhahdeen rasuulka ilaahayo waxaan dumarkeenna iyo carruurteenna ka difaacaynaa ayaan kaa difaacaynaa bay yidhahdeen cid kuu soo dhowaan karta lama arka intaan noolna gadaalay marsadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam halkaasaana shawkadii iyo awooddii muslimiinta ku xoogaysatay garbayna waxay u noqdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam walidaalika ghazawaadka qaar rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu damcay inuu ayaga la tashado ra'yi buu saxaabada weydiiyey qaar muhaajiriin ka mid ah ayaa u banbaxeen inay ka hadlaan waa ka jeestay nebigu sala allahu alay slam ansaaruu jawaabka sugayaa yacni in la raacayo oo ghaswadaas laga qayb galayo qaar ka mid a odayaashoodii ansaar ayaa hadleen waxay idhahan rasuulka ilaahayo haddaad badda nala dhex gasho oo kula gelaynaa bay yidhaah meel aan kaaga harayna lama ah mana ku dhehayno sida reer bani israa'iil ay ay ku yidhaahdeen nabiyullaahi muusa idhab anta wa rabbuka faqaatilaa innaa haahunaa qaaciduun saas ku dhihi mayna bay yidhaah laakiin waxaan ku leenahay idhab anta wa rabbuka fa innaa macakumaa muqaatiluun annaga maciinan la dagaalamayna idinka hari mayno nebigu waa farxay calayhi salaatu wasalaam wejigiisana waxaa laga dareemay furfurnaan iyo farxad badan markuu helay ra'yiga ay qabaan odayaashii ansaar iyo siday u garab taagan yihiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka qoon fadaa'il badan la waayo ansaar radia allahu canhum saa darteeda nebigu calayhi salaatu wasalaam si gaara wuxuu u dardaarmay in xuquuqda ansaar la ilaaliyo ninkii xukun qabta ee ilaahay subxaana wa tacaala maamulka u dhiibana uu si gaara ugu naxariiso oo kooda wanaagga samaynayana oo wanaaggaasi ka aqbalo u kusoo dhoweeyo kii qaldamana qaladkiisa uusan ku ciqaabin oo u cafiyo baabu lqacdati bayna alkhudbatayni yowma aljumuca wuxuu baabu yahay fadhiga la fadhiisanayo labada khudba inta udhaxaysa yowma aljumucati maalinka jimcaha xadaanaa musadad ibnu musarhe kunyadiisa waa maxay musadad haye khaalid daahir abوالحسن أحسنت جزاك الله خير قال حدثنا بشر مفضل قال حدثنا عبيد الله العمري عن نافع عن عبد الله قال وحوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين نبي عليه الصلاة والسلام وحوها مد خطبة لبا خطبة يقعد بينهما دحدو ذا أيو فريسن جري لبا خطبة انت ودى حيث النبي وفريسن جري صلى الله عليه وسلم baabu اlistimaaci ilى اlkhudba wuxuu baabu yahay in khudbada la dhegaysto alistimaac macnaheedu waxa waa alsqaau ilى الsamaac in loo dheg raariciyo dhegaysiga alistimaac macnaheedu maahan inay dhagaha ku dhacaa hadalku kaasi samaac baa la ihaaha waa maqal in la maqlo ma ahe waa in loo dheg raariciyo waayo khudbada oo markuu khudb khadiibka uu khudbaynayo waxaa la rabaa qof walboo jamaacada ka mida inuu u dheg raariciyo خطيبك خطبديس قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن دور ما صمر عن الزهري عن عبي عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحيري قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة أدي مالك جمعوها هذا وقفت الملائكة ملائكة يا وحي استاجس على باب المسجد مساجد كالباب كيسة يكتبون الأول فالأول malaa'igtu waxay qoraysaa midba midku ka soo horreeyey yacni qof walba qofka ka soo horreeyey ajarkiisa ayuu qoraysaa wa mahalu lmuhajiri ka mahali aladii yuhdii badanatan wa mahalu lmuhajir midka soo kallahaaya oo aroor hor imaanaya ka mahali aladii kii mahalkiisa waa yuhdii hadiyeynaya oo sadaqaysanaya badanatan hal neef oo geela uma kaladii yahdi kadibna wuxuu la mid yahay midka hadiyeynaya baqaratan neef loo ah ثuma kabshan kadibna wan nin sadaqaynaya ayuu la mid yahay ثuma dajaajatan kadibna xaba digaaga mid sadaqaynaya ayuu la mid yahay ثuma baydatan kadibna hal ukuna mid sadaqaynaya ayuu la mid yahay macnaha midba midku ka soo horreeyey waa ka ajar badan yahay faidaa kharaja alimaamu hadduu imaamku soo baxo tawow suxufahum warqadahoodii ayay laalaabayaan malaa'igtu wayastamicuuna dikraa dikrigana way dhegaysanayaan malaa'igta albaabka masaajidkay taagan yihiin maalinka jimcaha waa malaa'ig ilaahay u xil saaray suxuf iyo warqaday wataan markuu hebel soo galo waa qoraya hebel wuxuu yimid saaki hal saac mid wuxuu yimid laba saac mid wuxuu yimid saddex saac sida loo kala soo horreeyaana ajarku u kala weyn ilaa uu khatiibka mimbarka soo koro tasjiilaa socda waa lasdi waxaa la diiwaan gelinayaa qof walba iyo waxuu sameeyey iyo qof walba qofku ka soo horreeyey masaajidku ka soo horreeyey markuu khatiibka mimbarka soo koro oo khudbada loo istaago malaa'igtu warqadaha waa laalaabanayaan markaa kadib qofkii yimaado qori maayaan qofkii yimaado u qori maayaan xagga waktiga soo hormarkii warqadahay laalaabanayaan wayastamicuuna dikra dikrigana way dhegaysanayaan dikrigay dhegaysanayaan waa maxay waa khudbadii wey fascaw ilaa dikri اllaah waa dikriga ilaahay alla amre in la aado waa khudbadaas khadiibka akrinaya ayay malaa'igtu wax ka dhegaysanayaan idan hadday malaa'igtu dhegaysanayaan dadka kale xaadiriinta ayagana maxaa laga rabaa sida malaa'igtu u dhegaysanayaan inay u dhegaystaan taasaa laazim oo waajiba baabun idaa ra'a alimaamu rajula jaaءa wa huwa yakطubu amarahu an yusalliya ragcatayn wuxuu baabu yahay idaa ra'a alimaamu imaamku hadduu arko rajula nin ninkaasoo jaa'a yimid wa huwa yakطubu xaal imaamku uu khudbaynayo amarahu imaamku wuxuu amrayaa an yusalliya inuu dujiyo an yusalliya inuu tukado ragcatayni laba ragca inuu tukado amraya baabkan wuxuu ku saabsan yahay imaamka khudbada ku jira hadduu qof masaajidka soo galo qofkiina suu usoo socdo uu iska fadhiisto imaamku wuxuu leeyahay hebel istaag tuko labadii ragco ee taxiyatu lmasjidka waana sida nebigu sameeyey calayh isalaatu wasalaam hadalka khadiibka uu hadlayo iyo jawaabta uu bixinayo ninka lala hadlaaya ma ahan mid wax u dhibayso khudbada hadalka wuxuu mamnuuc ka yahay dadka kale xaadiriinta ee uusan khadiibka ku wajihin wax hadalaya war kuwaas ay waa inay aamusaan wa waa inaysan hadlin laakiin qofkii khadiibka la hadlo waa u jawaabaya khadiibkuna waa u bannaan tahay inuu la hadlo qofkii u arkeen uu arka markaa isagoo qalad samaynayo waxaa u daliila xadiidka soo socda xadadanaa abu nucmaan qaala xadaanaa xamaad ibnu zayd can camri bni dinaar can jaabir bni cabdillaahi qaala wuxuu yidhi jaaءa rajulu iwanabiyu salى اllahu alيه wasalam yakdubu الnaasa yowma اljumuca nin baa yimid xaal nebigu calayh الsalaatu wasalaam dadka uu khudbaynayo yowma اljumucati maalinka jimcaha faqaala wuxuu yidhi asallayta yaa fulaan nabigaa dhaaya calayh الsalaatu wasalaam war hebelow ma tukatay bud qaala ninka wuxuu yidhi laa maya rasuulka ilaahayo ma tukan qaala wuxuu yidhi qum istaag farkac laba ragca tuko ay farkac ragcatayn labadaa ragcana maxaa la yihahda ay fuqahada u yaqaanaan taxiyat lmasjid bay u yaqaanaan taxiyat lmasjid waa waajib qofka masaajidka soo galaan waxaa laga rabaa inuu la yimaado ninkaasi markuu la imaan waayo nebigu waa joojiyey calayh الsalaatu wasalaam wuxuuna yidhi la imow labadaa ragco oo tuko waxaa kaloo tusinaya hadduu khadiibka qalad arko inuu maaragtay qaladka zuulinayo ama uu ka hadlaayo fi lkhudba una bannaan tahay xadiidan soo marnay cumar radia allaahu canh markuu cuhmaan soo galay radia allaahu canhu asoon soo qubaysan maalinkii jimcaha oo soo daahay cumar radia allahu canhu wuxuu yidhahda maxaa usoo ta'ahurtay maxaa usoo daahday markaasna muxuu ku jiraa cumar khudbadiiuu ku jiraa markaasuu wuxuu yidhaahday waan degdegay oo waktigaa igu dhammaaday markaasaan soo weyse qaata buu yidhi deg degaan kusoo weysaysta cumar wuxuu yidhi radia allaahu can walwuduu'a aydan yacni ma weysaqaadaa haddana keliya ku timid weysaqaad keliya miyaa lama timid wey adoo soo daahay haddana jimcihi umaadan soo qubaysan miya warkaasoo dhan waxay isdhaafsanayaan ayadoo cumar khudbaynaayo radia allaahu can marka wixii qalada ama munkara ama u arkay imaamku ama khadiibku inay qaldan yihiin waa sixi karaa fii atnaa'i alkhudba laakiin jamaacada xaadiriinta ah ee hadalka uusan ku wajahnayn waxaa ku waajiba inay aamusaan oo aysan hadlin intay maaragtay khudbada khadiibku ay socoto qaala baabu man jaaءa walimaamu yakdubu sallaa ragcatayni khafiifatayni wuxuu baabu yahay man jaaءa qofkii yimaada walimaamu yakdubu xaal imaamku uu khudbaynayo sallaa ragcatayni oo tukada markaa laba ragco khafiifatayni wuxuu baabu yahay man jaaءa qofkii yimaado walimaamu yakdubu sallaa ragcatayni wuxuu tukanayaa laba ragco oo khafiifatayni fudfudud tii hore waxay ahayd inuu imaamku kicinaayo leeyahay tuko laba ragco baabkan wuxuu ku saabsan yahay haddii khadiibkoo khudbaynaya aada soo gasho ma khudbada iska dhegaysanaysaa mase laba ragcaad tukanaysaa ma sunnaysan kartaa ayadoo khudbadu socoto jawaabtu waa nacam waa sunnaysan kartaa ayadoo khudbada socoto laakiin labadaas ragco waa inay noqdaan laba ragcoo fudfudud ku dheeraan mayse waa inaad fududayso way qaala xadaanaa cali bni cabdillaah qaala xadaanaa sufyaan waa ibnu cuyayna can camrin ibni dinaar samica jaabiran qaala wuxuu yidhi dakala rajulu yowma aljumucati wanabiyu sala allahu alay slam yakdubu faqaala wuxuu yidhi asallayta ma tukat qaala wuxuu yidhi laa maya qaala wuxuu yidhi fasalli ragcatayni laba ragca tuka buy meesha xadiidka hadda uu ka deliishanayo iyo marka hore meesha uu ka deliishanayo isku mid miya mase waa kala duwan yihiin waa kala duwan yihiin wejhulistidlaal waa labo xadiidku waa waaxid laakiin laba mas'alo loo kala deliishanaya mas'aladii hore waxay ahayd hadduu qofka fadhiista khadiibku ma kicinaya ma dhahayaa laba ragca tuko oo khadiibka ma ku hadlayaa fii atnaaءi اlkhudba jawaabtu waa nacam waa xadiidka u daliila mas'aladan labaadna waxa waaye qofka soo gelaaya ma tukan karaa laba ragco jawaabtu waa nacam xadiidkaana u daliila marka waa laba mas'alo laakiin labada mas'alo waxaa ka dhexeeya halkan xadiid ayaa labadaba daliil u ah wallahu aclam wsala اllahu calaa nabiyina mxamed wعalى alihi wasaxbihi ajmaciin